Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Jubbaland Axmed Xuseen Barake Zubeer ayaa xaragga ku jaray mashruuca biyo-gelinta kaasi oo soo socday muddo sagaal bilood ah xarag jarka mashruucan iyo weliba wasiirka kuwa heliyay wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo maareeyaha wakaaladda biyo dowladda Jubbaland onkorinta iyo waliba goobta ku hadalaya wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo Jubbaland Axmed Xuseen Barake Zubeer oo faahfaahin ku biyo ujeedka mashruucan ceel jaalle 2 waxaan halkan ku daafuraynaa mashruuc aan soo wadnay muddo sagaal bilood aan u malaynayaa ilaa iyo hal sanaa oo deegaankan biyo lagu siinayey deegaankan siday soomaalidu wada og tahayba sida soomaalidu deegaanka ay wada og tahayba dad fara badan baa ku soo barakacay oo degay dadkaasi intii muddo ahba biyo dhaamin iyo waxbaa loo samaynayey oonan xal waara ahayn waxaan marka wasaaradda iyo wakaaladda iyo bartnariska kale ee naga caawiya biyahaba aan ka wada shaqaynayna intii muddo ah in la helo xal waara oo biyo rasmi ah ay dadkan helaan waxaa marka hay-adda unisef ay naga caawisay mashruuc toban ceel laga qodayo webiga qarkiisa bibe toddoba kilomitir ah ilaa siddeed kilomitir xawaare ah soo socday lix iyo labaatan kiyos kilomitr bib ah lix iyo labaatan kiyos oo uu ka mid yahay kan hadda aan hor taagannahay oo loogu talagalay dadku inay biyaha ka cabbaan shirkadda dayax ayaa mashruucaasi bartner aan kula noqonnay tribal b ayaan ku wada galnay lix iyo labaatanka kiyosba waa la dhameeyey toddobada kilomitr iyo barkii waa la dhameeyey tobankii ceel waa la dhameeyey upgrading systemkii waa la dhameeyey marka maanta arrintaasaan daafuraynaa wasiirka caafimaadka jubbaland axmed ismaaciil garas ayaan kuma hadnagay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo jubbaland si oon helan biyo nadiife bulshada ku noolan deegaanka horta ilaahay baa mahadle haddii biyo nadiifa laga cabayo i d bskii ama ceel jaalle iyo yoontoy iyo meelihii dadka shuban biyoodka ugu badnaa na dhibi jiray biyuhu waa nolosha bini'aadanka biyana lagama maarmo laabudda qofkii biyuu ama waxa ku karsado ama ha cabo ama waxa ku mayrto ku nadaafsado dharka ama wax kale ha u isticmaale biyo lagama maarmo haddii aysan biyo nadiifiyi jirinna xanuun anugu wasiirka caafimaadkaan ahay meelaha ugu badan oo uu ka yimaado shubanbiyoodka waxay ahaayeen meelahan ay degan yihiin dadka soo barakacay iyo meelaha hay-adaha deegaanada la xiriira shubanbiyoodka ugu badan baa ka imanayay dhibka ugu badan baa naga soo gaaraya oo mar walba gurmad unisefta nafteeda danbaa ugu jirto dadkaanu gurmadka weydiisanna mar kasta oo uu dhaco shubanbiyood ayay kow ka ahaayeen oonu abaarta ugu yeeranno oo aanu malnutritionka ugu yeeranno oo wixii dhib u yimaada aan ugu yeeranayna marka qayb bay ka xalliyeen badan oo ah inay dadku biyo nadiifa helaan gudoomiyaha deegaanka cirjaale lama xuseen dubad maxamed ayaan kuma hadnagay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo shaqadii oo anhayan ah wasaaradda bulshada baan ugu mahad celinaynaa shaqadan wanaagsan ay noogu yimaadeen iyo waxqabadkan ayagoo isku duuban inay noo yimaadaan aad baan ugu faraxsannahay waxaan ahay anigu guddoomiyihii caljaalato aad baan ugu mahad celinaynaa intaas kadib insha allahu tacaala inaguna wax walba oo anagu xaggeenana insha allahu annaguna waxaan jecelnahay inaan qabanno intii karaankeenna waana soo qabannay